wasiiraad baad u mahadsan tahay sidee jabuuti rabtaa inay u xaliso murankan u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya
wallahi wixii aan soo bandhignay waa ka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaad ah xalkaasina wuxuu leeyahay etoobiya hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan aan u soo bandhigno arrinta ugu muhiimsan waa ina laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweynayaasheeni waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho kolkaa haddii ay xiisadaas meesha ay si ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa ayaa saameysmaya kolkaa anaku jabuuti haddaan nahay madaxweyne ismaaciil cumar gelle isagoo hogaaminaya igaad mas-uuliyaddeena ugu weyn ana waajibkeena ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan inaan inaan hoos u dhaadhicino wadahadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqayno haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen etoobiya iyo soomaaliya ka soo jeeda gargaarkaasi lama bakiilayno waan horeyna waan usii sheegnay kolkaa waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad na saaran dalyar baan nahay haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan kolka hagarla si hagar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa intaa weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo marka maxaad ku yaboo haysaan si arrintan loo xaliyo
xalku waa la heli karaya xalka xalku dhibaato kastoo meesha soo timaada ama soo kordhata waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan niyadsamidii hadday jirto hadafka ugu weyn uu yahay wal danaheenani maxaa ugu fiican danaha gobolka danaha dalalkeenii sidee baa looga dheeraadaa xiisadan iyo iyo iyo rabshadahan ama murankan ayaa ugu muhiimsan oo waxaan u malaynay inay dadka mas-uuliyiintu madaxdu inay yar fadhiistaan oo fadhigaa kadibna ay wada tashadaan aragti weydaarsadaan anigu waxaan aaminsanahay diblomaasiyaddu xuluul badan ama xaliyaal badan bay keeni karaysaa kolkaa diblomaasiyadaasina waxay u baahan tahay inaa xikmad iyo iyo iyo aragti fog inaa lagu lagu shaqeeyo taasina waxaan u malay madaxdeeni intaas way leeyihiin kolleyba xalka waan ka gaadhayna arrintan aad sheegaysid murankan dhowaan insha allah marka jabuuti marin ma u siinaysaa etoobiya badda ah haddii arrintaasi ay xallin karto murankan bal faahfaahi qodobkaas
kolley bu anigii kuu sheego haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay kolkaa port etoobiya kolleyba waa dal weyn boqol iyo boqol malyuuno iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool dhaqaalaheegiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu u baahan yahay intan iminka wax laga soo dejisto afar iyo shan bay yihiin kolkaad tidhaahdid lamu berbera iyo saddex booroo u shaqeeya shan kaleo ilaa lix kale way u baahan yihiin kolkaa arrintaasi waan fahmayna annaku in etoobiya u baahan tahay boorar badan dhaqaalaheegaa u baahan dadweynaheegaa u baahan annaguna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino etoobiya dhaqaalaheegii len waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeenii weeyaan etoobiya waxa dhaqaalaheegu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'idaysanaya kolka taasituu muranle maaha intuu si si si qof kastaa fahmi karaya kolka xalkaan kuu sheegay wuu waanu soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way way soo celin doonaan insha allah waa gartay marka degadan tajoora eed ku yaboohdeen in aanay xaliso arrinta etoobiyana marin u hesho ma marinbadeedunba mise saldhig militarina waad siinaysaan haddii loo baahdo nn saldhig military kuma jiro annaku waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi waxaan ka shaqaynaynaa maaragtay gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna wade waa bahalbuulaha dhan horumarka la sheegayo kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco dee bulshadaa ka faa'idaysanaysa dalkaa ka faa'idaysanaya gobolkao dhan baa ka faa'idaysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha waa gartay marka ma aqbaleen markaad arrintan kusoo qaadeen mas-uuliyiinta etoobiya yaad kusoo qaadeen ma ra-iisul wasaaraha mise
mas-uuliyiinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way way soo noqon doontaa wixii saansayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positive ah kolka waan waan ka shaqayn doonaa yaamaha soo socda iyo iyo toddobaadyada soo socda insha allah waa gartay maxay ka yidhaahdeen arrintay m o u da ay la gaareen somalilan taasi iyakay u taallaa taasi waxay u taallaa etoobiya iyo soomaaliya kolka anaku wixii danta guud un baan ka shaqaynana haddadaan danaha kalena kolleyba dalal madax banaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyaana leh way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed way xal way u helayaan annaku gargaar iyo adeeg unbaa meesha u joognaa waayahy su-aasha ugu dambaysa musharaxnimadaadii guddoomiyaha guddiga midnimada africa halkee bay maraysaa
waan ololaha waan ka shaqaynaynaa dadaalka waan ku jirnaa kollayba rajadu way iska weyn tahay talahana ilaahay baan saaranay dad mu'miniinaan nahay kolka alxamdulilah waan horaan u soconnaa kolka guushana ilaahay baan ka sugaynaa waana dadaala waanana u dadaal dadaalayna sababta waan qaadanaynaa